magalo waa ufiican tahay waana mahadsan tahay dhamaan shaqaalaha idaacadin waan salaamhayaa arrintaas sidaad u sheegtay weyaan waa waa la kala qaaday ciidamadii waa la heshiisiyey waa isu yimideen way wada qabeeyeen wax dhibeena kama jiraan madaxdoodina hadda waxay jiraan madaxtooyada muqdisho saakana waxaa loo soo feeliyay iyagoo laba boqol ka badan madaxweynaha qaranka ayaa khudbad u jeediyey iyo taliyaha xoogga dalka si fiicanna hadda asagoo u jeeda haddana intay isku kokogeen oo ismarxabeeyeen madaxweynehuna salaan ka qaateen waa diyaar waay way joogaan waana lagu guulaysa arrintaas ayadoona loo marin oday iyo maxaan ku idhahday xildhibaan midna loo marin ayagaa kadeer nagu ahay odayaalka xamala arrintaas adkeynayay inay meesha sii jisto colaada ilaahay fadligii waa laga gudbay guutada afar iyo tobanka madaxa guutada iyo maamulkii degmada arrintaa iska kaashaday waa inay dhamaatay maxamedkaasi waa taa guddoomiye marka ka waran dareenka dadka hadda muddada dheer kala qaybsanaa ee magaalada marka colaadaha ay ku haysteen
wallahi farxad weyn waaye waa wada socdaan haddaan kula hadlaayo waa isla shaahayaan waa isla joogaan sida saaka ukulmeen oo madaxweyneha uqaabileen waaye waa aad iyo aad ay ufiican tahay magaaladan waa nabdoon tahay wax xabad iyo wax dhibana ma jiraan dadkuna farxad iyo rareen ad waad aragteen ma leha kolbe wixii shala ka dhacay oo madaxweynehu intuu meelo booqday iyo caruurta yaryar oo jilbaha u saaran iyo soo biloona ciyaare intaasoo dhan waxay ku timid markay ciidamada xoogga dalka ay halkaa qabteen oo si hagar la-aan ay meesha ugu saareen nimankii nabaddiidka ahaa
madaxweyneha hadda waxaa la jooga miyaa dhinacyadii marka ku dagaalamayo hadda heshiisa ha ha saakuu qaabil hadduu kasoo tegey kulligood waa waa la hadlay waa waana u ballan qaaday in la qaramaynayo xaquuqdoodana la bixinayo ay dalkooda xuraysanayaan meel kasta magaalada waa booqda shalay dekeda haddii ahaan laheyd maxaan ku idhahdaa xafiisyadii hore oo dawladda hoose iyo bangiyada meel kasta waa maray waa uu booqday wax badan dadkuna si meel fagaara oo dadka lagu qaabili jiray xarunta dawladda hoose hore inkastoo hadda ay burbursan tahay oo shabaabku burburiyey halkaasoo dadka ku booqday aad iyo aad bayna ufiican tahay hadduna waa nala jooga weli madaxweyne waa gartay marka hadda xaaladda magaalada sidee noqonaysaa marka maadaama dhinacyadii ku dagaalamayay magaaladii laga saaray oo hadda ciidankii afar iyo tobanka octoobar ay xoogga dalka ay joogaan macnuhu runtii waad garan karaysaa cadowgii hal dhinaca noqday oo intii kale heshiis laga gaaray wax badan baa fududaanaya iyagoo isku dhinaca isku ujeeda ah waxaa markaan lagu wajahaya nimankii maxaan ku yidhahda nabaddiidka ah magarata dib u dhiska magaalada marka maxaan kaga qorsheysan hadda dib u dhisku wax badan anaga qorshaysan waayo waxay u baahan tahay maalgelin iyo heeso iyo maxaan ku idhahday kambaniyaal magaaladu wax badana burbursi wax burbursan wax fudud maahan waxaad dareemi kartaa magaalo dhowr taasoo sano colaad iyo dagaal ku jirtay da guryihii dhan muuqaalkoodu bedelmay marka arrintaas waa arrin caalami ah in hay-adihii ku shaqada lahaa inay halkaas yimaadaan